waa mahadsan tahay iyadoo qaybo kamid a dalka soomaaliya xilligan laga sheegayo abaarabaan inay ka jiraan laga sheegayo ayaa wareegta maantay kasoo baxday xafiiska madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed midoobe waxa uu ku magacaabay xubno ilaa iyo sideed xubnood gaara iyo kuwaas oo loogu magacdaray guddiga abaaraha iyo masiibooyinka dabiiciga ee jubbaland kuwaas oo si weyn oola socon doono abaaro xoogan oo ka dilaacay deegaanada ama saddexda gobol ee maamul goboleedka jubbaland inkastoo guddigu aysan weli war-saxaafadeedkooda iyo weliba qaabka madaxweynaha usoo magacaabay waxyaabaha a qaban doonaan aysan weli ka hadlin isla markaasina la rajeynayo ee saacadaha nagu soo koodla inay ka hadli doonaan haddana waxaa muuqanayso in guddigan ay inta badan u badan yihiin wasiirada jubbaland oo uu hogaaminayo wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha jubbaland maxamed xarsan darwiish waxaa sidoo kale xubin ka ah sida la sheegay wasiirka arrimaha bulshada iyo waxbarashada jubbaland macalin maxamed sidoo kale waxaa xubin ka ah siyaasi maxamuud sayid aadan oo isagana kamid ah siyaasiyiinta deegaanada jubbaland kana mid ahaa siyaasiyiintii dhowaan heshiiska siyaasadeed la galay madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland iyo weliba wasiiro badan oo iyagana ka tirsan maamul goboleedka jubbaland waxaa la sheegay in guddigan ay qaban doonaan islamarkaasina ay ka howlgeli doonaan si wax loo gaarsiina dadka deegaanada jubbaland ee ay saameynta ku yeelatay abaaraha sidii loo gaarsiin lahaa biyo iyo weliba waxyaabo dhinaca cunooyinka ah